waxaa maanta oo kale caalamka laga xusaa maalinta bini'aadanimada adduunka taas oo la qabto sagaal iyo tobanka bisha sideedaad sanad kasta maalintan waxaa loo asteeyey in lagu xuso shaqaalaha gargaarka bini'aadanimo iyo dadka ku naf waayey adeega bini'aadanimo islamarkaana loogu muujiyo taageero malaayiin qof oo dhibanayaala caalamka maalintan caalamiga ah ee bini'aadanimada waxaa la aasaasay kadib weerarkii ka dhacay magaalada baqadaad ee dalka ciraaq sanadkii laba kun iyo saddexdii halkaas oo lagu dilay shaqaalo badan oo ka tirsan qaramada midoobay tan iyo wakhtigaas waxaa la go-aamiyey in sagaal iyo tobanka agosto loo hibeeyo xuska iyo qiimeynta shaqaalaha bini'aadanimo iyo dadka u baahan taageerada markaynu ka hadalna xaaladda soomaaliya soomaaliya waa dal ay ka jiraan xaalado bini'aadanimo oo culus abaaro fatahaado colaado barakac iyo saboolnimo qaramada midoobey iyo hay-adaha gargaarka gudaha iyo caalamka waxa ay ka shaqeeyaan sidii dadka nugul loogu keeni lahaa gargaar xaaladaha bini'aadanimo ee soomaaliya ee sanadkani laba kun shan iyo labaatan sida ku xusan xogta qaramada midoobey ee ooja laba kun shan iyo labaatan in ka badan lix dhibic sagaal milyan oo soomaali ah ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo iyo ilaalin kuwaasna waxaa ku jira saddex dhibic shan milyan oo caruur ah laba dhibic hal milyan oo barakacayaasha gudaha loona yaqaano i d b s iyo sidoo kale dad badan oo ku nool miyiga oo ay abaaro isbeddelka cimilada iyo fatahaada ku dhufteen soomaaliya waxay xilligani la daalaadhacaysaa isbeddelka cimilada abaaro daba dheeraaday iyo fatahaado soo noqnoqday sannadihii laba kun labiyo labaatan ilaa laba kun saddex iyo labaatankii soomaaliya waxa ay gashay abaar halisa taas oo barakicisay in ka badan hal dhibic afar milyan oo qofo fatahaadihii sanadkii laba kun afariyo labaatan dalka ku dhuftay ayaa sidoo kale saameeyey gobolada shabeellaha hoose hiiraan iyo baay halkaas oo ay guryo iyo dalagyo badani ku burbureen soomaaliya waxaa ku nool laba dhibic hal milyan oo barakacayaal gudaha ah kuwaas oo badankoodu ka cararay abaaro fatahaado iyo colaado dadka ku nool xeryaha barakacayaasha gudaha dalka waxay la daalaadhacayaan biyola-aan adeega caafimaadka oo yar hooyxumo iyo tacadiyo ka dhan ah haweenka iyo carruurta markaynu ka hadalno dhanka caafimaadka iyo waxbarashada adeegyada caafimaadka guud ahaan waa daciif cudurrada faafa sida daacuunka iyo jadeecada ayaa weli halis ku ah bulshooyinka nugul in ka badan saddex milyan oo carruur soomaaliyeed ah ma helaan waxbarasho joogto ah sababo la xiriira barakac saboolnimo iyo amni darro guddoomiyaha barakacayaasha kaamka bederwan ee magaalada kismaayo sidii cali ayaa idaacadda waamo u sheegay in dadka barakacayaasha aysan helin gargaar ku filan kaamka hadda dhibaatooyin badan baa iska jiraan xagga raashinkii hay-adaa hadda la wixii markii hore la bixin jiray way go-een xilli adagna waa la galay marka baaha badan ay ka jirtaa may ma helaan ma helaan badnaa waa dad danyar ah oo subaxdii kii dhismo u koco iyo kii naagahiina waxay u ka'ayaan qaar dhismo qaar biyo caroorayan qaarna dhar bay soo dhaqaayeen marka unto ka filan ma haystaan aqooyaha kada waxaa way si guriyaashii oo kale guriyaashii hadda laamiyeer fiican ma saarno waa bololeen marka waa haddii roob imaado waa caruurtiyaba xalis waaye waxaan ka codsan lahaa eel gaar in loo soo fiiriyo dadka barakacayaasha dhanka kale qaar ka mid a bulshada kismaayo ayaan wax ka weydiinay doorka ururada bulshada rayidka ee ku aadan ka qayb qaadashada howlaha gargaarka ee lagu garab istaagaya dadka nugul iyagoona sheegay in dhallinyarada iyo ururada kale ee bulshadu ay dhaqdhaqaaq xooggan sameeyaan xilliyada ay dhibaatooyinku dhacaan sida marka ay fatahaaduhu dhacaan oo kale su-aashaada run ahaanti waxaan ognahay bulshada soomaaliyeed waa bulsho inta badan xariis badan ee isku gurmato markii ay bulsho kale oo ay dhibaatooyin ay soo gaaraan Een, sa- waxay inta badan sameeyaan in la sameeyo dhaqaale aruurin in dadkii loo aruuriyo dhaqaalo raashin loo gado ee waxyaabihii ay cuni lahaayeen hoygoodii iyo waxyaaba meeshii ka hoyin lahaayeen in loo sameeyo Een, in hay-adihii iyo wasaaradihii wax ee, u qaban lahaana loogu tago oo cabashada loo gudbiyo oo gurmad loo sameeyo dadkii ganacsatada ahaa oo hantida ilaahay siinin sidoo kale ay gurmad u fidiyaan dhalinyarada soomaaliyeed waxay kaalin muhiima ka qaadan karaan gargaarka iyo taageerada baniaadanimo ayaga oo sameynaya ay dhowrkan waxyaabood een tamar iyo firfircooni dhalinyaradu waa xooga bulshada waxay awood u leeyihiin inay ka qayb qaataan gurmadka deg deg ah markay dhibaato dhacdo een sida gargaarka cunnada biyaha iyo caafimaadka dhinaca kale si aynu wax uga ogaano waxa asalka u ah xaaladaha bini'aadanimo ee dalkeenna ka jira iyo sida looga bixi karo hayaan barnaamijkan ku waraysanay doctor axmed cabdi xarbi oo ah aqoon-yahan iyo cilmi baare ku nool magaalada kismaayo isagoona sheegay in xalka ugu habboon ee looga bixi karo dhibaatooyinka bini'aadanimo ee dalka ka jira ay tahay in la horumariyo wax soo saarka dalka sida beeraha kalluumaysiga iyo xoolaha barnaamijka anaga ah soomaali mar walba maxay gargaar uga baahan tahay lambar kow dowlad laantii iyo dowladdii oo burburtay ayaa sabab u ah way keentay in gacan biniaadan loo baahdo sababtoo tahay meel een, qabaa'ilo ay isku dagaaleen een, dadka inay maxaan kora sheeg u joostaan wax soo saarka dalka iyo kaabayaasha dhaqaalaha in laga shaqeeyo oo system dowladeed la sameeyo ama nidaam maamul la sameysto way adkaanaysaa Een, xilliga dambe oo hadda aan joogno iyo waqtiyada hadda aan joogno een, qaab system dowli ah la sameeyo haddana qaasatan qaab federalism ah la qaatay ayadana nafsadeeda baahidii sidii bay u taagan tahay wax isbedel ah oo weyn hadda oo muuqda ma dhicin Een, dalka waa isku filaanshaha markaas ayaa la gaaraya insha allahu tacala hadii la yihahdo marka mideeda kale dadka dhanka hayadahana maxaan korshay nafsadooda laga wacyigeliyo oo la yihahdo dadka waxaad u keenaysaan waa inay wax muuqda ay ahaadaan oo dhanka beeraha ee dhanka maxaan korshay kalluumaysiga ah waa inay wax muuqdaan ahaan wax soo saar ah oo maxaan korshay ay noqoto shaqa abuuris wax la yihahdo in la sameeyo oo dadka la employ gareeyo shaqaalihii dhalinyara dadku dalka u badan yahay dhalinyarada in si fiican xagga shaqa loo haago lagu hago soomaaliya waxaa jira shakhsiyaad si iskooda isugu xilqaamay ka shaqaynta gargaarka bini'aadanimo kuwaas oo caawiya dadka nugul ee u baahan gargaarka haddaba idlaadan maxamed oo si isxilqaana uga shaqeeya arrimaha gargaarka gaar ahaan deegaanada jubbaland caawiyana dadka wajahaya xaaladaha adag ee dhanka bini'aadanimada ayaan dhankiisa wax ka weydiinay sida uu u wajaho shaqadana adag waxa ku dhaliyey iyo waxyaabaha uu la kulmay inta shaqadani uu ku guda jiro Ee, xaqiiqatan ee, ka aniga ahaan waxaa igu dhiirigeliyey inaan qabto een, jileeca iyo nugeylka dadkeenna iyo in aan qaato door muhiim ah si dadka loogu gargaaro oo arrimaha bini'aadanimada caawimaad xooga looga sameeyo Ee, keliya waxaan diiradda saarnaa in dadka noloshooda la bedelo gargaar ee, heer isku filnaansho la gaarsiiyo haddii Een, shaqada intaan ku jirnay arrimo fara badan iyo caqabaad fara badan ayaan aragnay Een, maxaa yeelay dadka nugeylka ah aaday u badan yihiin ee, wax shaqsi ah ama hay-ad ay wax ka qaban kartana maaha waa wax hay-ad ama waddan quwad leh uu wax ka qaban karo maalintani caalamiga ah ee bini'aadanimada waa maalin na xasuusinaysa qadarinta shaqaalaha gargaarka iyo dadka la gargaaro soomaaliya sida dalal badan oo kale waxa ay la daalaadhacaysaa dhibaatooyin balse wadajirka iyo isgarab istaageenna ayaa horseedi karaa inaan bulshada kaalmayno inagoona dhiirogelinayna iscaawinta naxariista iyo garab istaagga dadka nugul